yeremiyax cutubka soddon iyo siddeedaad sefadyax ina matan iyo gedalyax ina fashxuur iyo yukaal ina shelemiyax iyo fashxuur ina malkiya waxay maqleen ereyada yeremiyax ee uu dadka oo dhan kula hadlay isagoo leh rabbiga wuxuu leeyahay kii magaaladan sii joogaba wuxuu ku dhiman doonaa seef iyo abaar iyo belaayo laakiinse kii reer kaldiyaan u baxa wuu noolaan doonaa oo naftiisuna waxay isaga u ahaan doontaa sidii booli oo kale wuuna noolaan doonaa rabbiga wuxuu leeyahay sida xaqiiqada ah magaaladan waxaa loo gacangelin doonaa ciidanka boqorka baabilon oo isna wuu qabsan doonaa markaas amiiradii waxay boqorkii ku yidhaahdeen waana ku baryaynaaye ninkan hala dilo waayo ereyadan uu iyaga kula hadlaya aawadood ayuu ku daciifinayaa gacmihii ragga dagaalka ee magaaladan ku hadhay iyo gacmihii dadka kale oo dhanba waayo isagu dadkan waxyeelladiisa mooyaane wanaaggiisa dooni maayo markaasaa boqor sidqiyah yidhi bal eega isagu gacantiinnu ku jira waayo boqorku innaba ma aha mid wax idinka gees ah samayn kara markaasay yeremiyax soo qabteen oo ku dhex rideen godkii milkiya ina xamaleeg ee barxadda waardiyayaasha ku dhex yiil oo yeremiyax halkay ku dejiyeen oo godkiina biyo kuma jirin laakiinse waxaa ka buuxday dhoobo sidaas daraaddeed yeremiyax dhoobada ku dhex tiimbaday haddaba cabedmeleg oo ahaa reer etoobiya oo ahaa bohon guriga boqorka joogay markuu maqlay inay yeremiyax godkii ku dhex rideen iyadoo boqorkii uu iridda benjamin fadhiyo ayuu guriga boqorka ka soo baxay oo boqorkuu la hadlay isagoo ku leh boqorow sayidkaygiyow nimankanu si xun bay u sameeyeen wax alla wixii ay ku sameeyeen nebi yeremiyax kaasoo ay godka ku dhex rideen oo waxaa suurtowda inuu abaarta ugu baktiyo meeshu ku jiro waayo innaba magaalada kibisu kuma jirto markaasaa boqorkii wuxuu amray cabeedmeleg oo reer etoobiya ahaa isagoo ku leh halkan soddon nin ka kaxayso oo nebi yeremiyax godka ka soo bixi intuusan dhiman sidaas daraaddeed ayaa cabedmeleg raggii ka xeestay oo guriga boqorka galay oo wuxuu tegay meel qasannadda ka hoosaysay oo halkaasuu ka qaaday calaalo xaylamo ah iyo dhar duugoobay oo intuu xarko ku xidhay ayuu yermiyax godkii ugu dejiyey markaas cabedmeleg oo reer etoobiya ahaa wuxuu yeremiyax ku yidhi calaaladan xaylamaha ah iyo dharkan duugoobay kilkilooyinka kaga xidho xargaha hoostooda oo yeremiyaxna saasuu yeelay markaasay yeremiyax xarkihii ku soo jiideen oo godkii bay kor oogu soo bixiyeen oo yeremiyaxna wuxuu ku hadhay barxaddii waardiyayaasha markaasaa boqor sidqiya u soo cildiray oo kaxaystay nebi yeremiyax oo wuxuu geestay iriddii saddexaad ee guriga rabbiga kolkaas boqorkii wuxuu yeremiyax ku yidhi wax baan ku weydiinayaaye inna waxba ha iga qarinin markaas yeremiyax wuxuu sidqiya ku yidhi haddaan kuu sheego huwaal miyaadan idili doonin oo haddaan kula taliyona innaba ima maqli doontid markaas boqor sidqiya si qarsoodi ah ayuu yeremiyax ugu dhaartay oo wuxuu ku yidhi rabbiga nool ee naf ina siiyey ayaan ku dhaaranayaa inaanan ku dili doonin ama aanan gacanta raggan naftaada doondoonaya kugu ridi doonin markaas yeremiyax wuxuu sidqiya ku yidhi rabbiga ah ilaaha ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay haddaad amiirada boqorka baabilan u baxdid naftaada iyo reerkaaguba way noolaan doonaan oo magaaladanna dab laguma gubi doono laakiinse haddaadan amiirada boqorka baabilon u bixin markaas magaaladan waxaa lagu ridi doonaa gacanta reer kaldayin oo dab bay ku gubi doonaan adiguna gacantooda kama baxsan doontid markaas sidkiya wuxuu yeremyah ku yidhi waxaan ka cabsanayaa yahuuddii reer kaldayin u gashay waaba intaasoo ay gacantooda igeliyaan oo ay iyanu igu majaajiloodaan laakiinse yeremyah wuxuu ku yidhi iyagu kuma ay gacangelin doonaan waan ku baryaaye adeec codka rabbiga ee aan kugula hadlay waanaad nabdoonaan doontaa oo naftaaduna way sii noolaan doontaa laakiinse haddaad diiddo inaad baxdo kan waa edhaygii rabbiga i tusay bal ogow naagaha guriga boqorka dalka yahuudda ah ku hadhay dhammaantood waxaa loo bixin doonaa amiirada boqorka baabilon oo naagahaasi waxay odhan doonaan saaxiibbada ayaa ku qayaanayey oo way ka adkaadeen oo haddana cagahaagii waxay ku dhex tiimbadeen dhoobada oo iyana dib bay kaga noqdeen markaasay naagahaaga oo dhan iyo carruurtaadaba reer kaldayin u bixin doonaan oo adiguna gacantooda sina uguma baxsan doontid laakiinse waxaa ku qabsan doonta gacanta boqorka baabilon oo magaaladana dab baa lagu gubi doonaa markaas sidkiya wuxuu yeremyah ku yidhi ninna yuusan erayadan ogaanin oo adiguna dhiman maysid laakiinse hadday amiiradu maqlaan inaan kula hadlay oo ay ku yimaadaan oo ay kugu yidhaahdaan wixii aad boqorka ku tidhi noo sheeg oo weliba wixii boqorku kugu yidhi hanaga qarin oo aanana ku dili mayno markaas waxaad iyaga ku tidhaahdaa baryootankaygii ayaan boqorka hor dhigay inuusan gurigii yonatan igu celin oo aanan halkaas ugu dhiman markaasay amiiradii oo dhammu yeremyax u yimaadeen oo wax bay weyddiiyeen oo isna wuxuu u wada sheegay ereyadii boqorku ku amray oo dhan markaasay lahadlidiisii iska daayeen waayo halkaas ciduna ma maqlin oo yeremyax wuxuu joogay barxaddii waardiyayaasha ilaa maalintii yeruusaalem la qabsaday